الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ودرسيني تبناد كمدها دروستي تحناهيد اكساب سنيد الرمى شريعة ايديدي dhib ay leeyihiin awgeed darsigeennii sagaalaad ee darsigeen ka horreeyey waxaynu ka hadalnay arrimo shareecadu diiday oo dhaawacaya caqiidada waxaa biidni illaahi tacaala darsigeennana uu ku saabsanaan doonaa arrimo kale oo shareecadu ay diiday oo waxyeeleynaya qofka caqiidadiisa iyo tawxiidkiisa hal qodob ayaana biidni illaahi tacaala darsigeennani uu ku koobnaan doonaa qodobkaasi oo ah asixru waxyaabaha shareecadu ay diiday ee caqiidada dhaawacaya dadka adduunyahoodana fasahaadinaya waxaa ka mid ah sixirka waxay shareecadu diiday in la barto waxaa kaloo ay diiday in lagu camal falo qofku wax sixro waxaa kaloo ay diiday qofku inuu noqdo ka wax loo sixraayo ee sababtiisa sixirka loo samaynayo sababtuna waxay tahay sixirku waa min camali shaydaan waxa uu ka mid yahay shaqooyinka iyo hawlaha shaydaanku uu fuliyo ujeeddada uu uga socdaana waxay tahay ka wax sixraayo inuu ku rido gaalnimo iyo shirki waayo qofka suurtagal uma aha inuu sixir barto amaba se uu wax sixro isagoon marka hore gaaloobin oo diinta aan ka bixin gaalowgaasi ayuu shaydaanku la doonayaa qofka sixirka uu barayo ee uu ku caawinayo uu u fulinayo waxaa kaloo shaydaanku sixirka uu ka doonayaa kala sixraayana inuu dhibaato gaadhsiiyo ujeedooyinka uu ka leeyay waxaa ka mid ah alifsaadu fi lard inuu dhulka khariibo oo nabadgelyo darro uu ka rido oo dadka dhexdooda xumaan uu dhigo ayuu shaydaanku doonaya waxyaabuhu adeegsadana sixirkaa ka mid a shayaadiintu iyaga ayaa dadka bani aadamka ah sixiroolayaasha sixirka bara iyaga ayaana ka wax sixraaya ugu kaalmeeya dhibaataynta kala sixray waayo kan wax sixrayaa waxyaabahan uu wax ku sixrayo ee muuqda ama wuxuu xidhxidhay ama timo ama waxyaabo kale waxaasi iskii waxyeello uma geysanayo marka hore meelaha waa iska yeelyaalla laakiin waxaasi waxbuu ku akrinayaa ruqya shaydaaniya wax afgarada oo isaga iyo shaydaanka ka dhexeeya oo sabab u noqda shaydaanku inuu ku caawiyo dhibaatada uu doonayo inuu u geysto qofkaasi uu sixrayo marka xaqiiqatan cidda dhibaataynaysa qofka la sixray waa shayaadiinta laakiin waxay dhibaatayntaa u marayaan biwaasitati sixr aladi qaama bihi saaxir waxay usii marayaan sixirkaa uu sameeyey kaa wax sixray maadaama sixirku uu noocaasi yahay shareecada islaamku way diiday waxaanay shareecadu ku tirisay dembiyada waaweyn ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay almuubiqaat kuwa halaaga cidda ku dhacda wuxuu yihi abu hurayra radia allahu canhu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ijtanibu sabca almuubiqaat ka dheeraada toddobada arrimood ee wax halaaga qaaluu ya rasuula allahi wamaa huna saxaabadu waxaa yihi rasuulka ilaahay ow toddobadaasi cidda samaysa halaagayaa waa kuwii qaala calayhi salaatu wasalaam ashirku billah والsحru labadaasuu rasuulku u horeysiiyey bukhaariyo muslim baa xadiidka wariyey waa in ilaahay loo shariik yeelo xaqiisii cid kale la siiyo ama allah iyo cid kale laga dhaxaysiiyo arrinka labaadna waa sixirka marka koowaad rasuulku xadiidka wuxuu inooga inoogu sheegay sixirku inuu yahay dembi weyn oo cidda samaysa ama barata ama ku camal fasha inuu halaagsamo cadhada ilaahay iyo ciqaabkiisu ay ku dhacaan sabab u noqonaya mar labaadkana qaranahu nabiyu calayhi salaatu wasalaam bishirk aladi huwa acdamu danbin cusiya allahu bihi wuxuu rasuulku sixirka la xidhiidhsiiyey shirkiga waa dembiga u weyn ee ilaahay subxaana wa tacaala lagu caasiyo waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo muujiyey qofku inaanu sixir samayn karin oo sixiroolaanu noqon karin xataa yaqaca fi lkufri washirk ilaa marka hore isagu uu ku dhaco shirki iyo gaalnimo waxaa shareecada islaamku ay caddaysay qofka sixirka barta ama ku camal fala inuu qofkaas yahay qof haddii markii hore muslim uu ahaa gaaloobay oo diintii islaamka waa kaga baxaya wa axadu nawaaqid alislaam waxyaabaha islaamnimada qofka buriyo mid ka mida wey haddii markiisa hore uu gaal ahaana yasdaadu bihi kufran waxaa sixirka qofku uu ku kororsanayaa gaalnimo oo kufrigu waa kordhaa waa ziyaada ilaahay subxaana wa tacaala aayado badan oo kitaabkiisa ka mid ah ayuu xukunkaa inoogu muujiyey waxa ilaahay u yihi wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruuta nimankii yuhuuddii baa waxay tuhmeen nebiy llaahi sulaymaan oo waxay yidhaahdeen nebi sulaymaan waxaanuu khalaa'iqda ku haystay jid iyo insi habar dugaag iyo shimbiro waxay ahayd sixir ilaahay subxaana wa tacaala nebiy llaahi sulaymaan buu difaacay muu odhan ilaahay nebi sulaymaan wax ma sixrin ama sixiroolo ma ahayn ilaahay ma odhan ilaahay wuxuu yihi wamaa kafara sulaymaanu ma kufriyin oo ma gaaloobin sulaymaan oo bimacnaa hadduu sixiroolo noqon lahaa kafir buu noqon lahaa marka waxba ma sixri jirin oo kufrigii sixirku uu keensan lahaa beri buu ka ahaa walaakina shayaaiina kafaruu laakiin dhab ahaan cidda gaalooda waa shayaadiinta waxyaabaha ay ku gaaloobeen mid ka mida buu ilaahay muujiyey wuxu uhi yucallimuuna annaasa asixra oo jumladda ah yucallimuuna annaasa asixra tacliil ama sababayn bay u tahay xukumka ka horeeya oo ah inay shayaadiintu kufriyeen oo maxay sababtay u kufriyeen waayo dadka ayay baraan sixirka faman callama annaasa asixra kafara qofka dadka sixirka baraa waa kufreeya ka bartaana waa kufreeya maba baran karaba ilaa uu kufriyo ka ku camal falaana waa kufreeya waa gaaloobaya ilaahay subxaana wa tacaala mar kale wuxuu yidhi aayaddaa lafteeda wamaa yucallimaani min axadi xataa yaquula inamaa naxnu fitnat falaa takfur cidda barta bani aadamka sixirka waxay ku yidhaahdaan annagu waxaan nahay fitno waa naloo soo kaadiro waa lagu imtixaamaya bal sixirka inaad soo dhawayso aada baratiyo in kale marka falaa takfur yacni haddaad sixirkii barato waad gaaloobaysa oo barashadiisa waa lagu gaaloobaa ee ha baranin si aanad u gaaloobin weeyaan macnuhu marka shayaadiintu qofka sixirka ma baraan xataa yakfura billaah ilaa uu sameeyo arrin gaalnimo ah sida inuu aflagaadeeye ilaahay subxaana wa tacaala ama rasuulka ama diin lislaam ama inuu ihaaneeyo uu liido musxafka qur-aanka ah amaba se uu ka tago waajibaadka sharciga sida salaadii oo kale ama waajibnimadoodaba uu dafiro ama uu u gowraco shayaadiinta isagoo ku weyneynayo ugu dhowaanaya oo arrinkaa wax kaga doonaya waanay sheegeen dad sixiroolayaal ahaan jiro sixira ka toobad keenay waxaa qaarkood ay yidhaahdeen waxaa laygu yidhi si aada sixirka u barato god madow oo cidlaa gal afartan maalmood halkaa ku jir salaadna ha tukanin kitaab qur-aanana ishoos dhigo saxaradaada iyo kaadidaada ku shub intaa markii aan soo dhameeyey baa haddana waxaa la yidhi weli imtixaan kalaa kuu hadhay ee waxaad ka dinaysataa gabadh ka mida dumarka maxramka ku ah haddaad doonaysa in lagu baro markaa duunahu sicaab wax barashadiisu ay fududdahay maaha waxyaabahaasi iyo kuwo kale oo la mida iyo kuwo ka sii daran ayaa barashadiisa ka sokeeya وma يعلmaani min أxadi xatىa yaqula inama naحnu fitnaة falaa تkfur barashadiisa kufriya gaalnima ka sokaysa hadduu doono sixiroolu safka hore ha ku tukado munaafiqiintuba iyagoo kufriga laabta ku xambaarsan oo is-og inay gaalo dhab ahaan yihiin oo iimaankan ay sheeganayaan iyo salaadan ay muujisanayaan iyo cibaadaadkan muuqda xataa jihaadkan mararka qaarkood rasuulka ay u raacayaan aanu ka dhab ahayn ayay haddana afka ka lahaayeen muslimiin baanu nahay muuminiin baanu nahay oo salaada salaadaha qaarkood jamaca ay kasoo qeyb gelayeen marka mar hadduu sixiroolo yahay waa kafir hadduu doonayo safka horeba ha ku tukadeen salaadiisanuna waxay noqonaysaa nifaaq mid iimaan ka keenay maaha waa miduu dadka ku khaldaayo faaliyaha isaguna lamid ah se insha allah darsi dambe aynu ku sheegi doono wuxuu ihi alimaamu dahabi raximah allahu tacaala kitaabkiisa alkabaa'ir dadka qaarkood sixirka markay baranayaan waxay moodaan inay dembi un ku dhaceen oo ma oga inay gaaloobeen sixirku gaalnimo u yahay wuxuu yidhi shaydaanku markuu qofka sixirka baraayo qarad iyo ujeedo kale kama laha ilaa liyushrika bihi inuu qofkaasi qof mushriga noqdo shirki sameeyaa mooyaane halkaasuu la doonaya mar kale ilaahay wuxuu yidhi isagoo tilmaamaya sixirku inuu yahay gaalnimo iyo aakhira seeg qofka sixir barta ama ku camal falaa uu noqonayo midaanay aakhiro waxba u oolin kaanay aakhiro waxba wax wanaagsani u oolinna waa gaalun oo qofku hadduu iimaaniyo tawxiid ku dhinto aakhiro wanaaggeeda ka wada qadi maayo laakiin ka aakhiro wanaaggeeda oo dhan ka qaday waa gaalun wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum ولqad calimuu lman اshtaraahu ma lahu fi اlآakhiraةi min khalaaq ilahay wuxu uhi waxay baranayaan wax dhibaya oo aan waxtar u lahayn oo sixirku saaxirka laftiisuu dhibayaa oo saaxirku naftiisu uu adoomeeyey shayaadiin faالshayaaiinu yatalaacabuuna bihi shayaadiintu way ku ciyaarayaan marba siday doonaan bay u gelayaan qofkaas way dullaynayaan dhibaatuu korarsada walihaadaa sixiroole iyo faaliye iyo xidigis bal adigu waag dulligu noloshoodan ayuu ka dul muuqdaa waa dad dullaysanuun had iyo jeer aana dadka waxaa ka shaqeeya iyadoo laga yaabo inay xoolo badan kaga cunaan bani aadamka lumay qaarkood ilaahay wuxuu uhi dhab ahaan waxay og yihiin ka sixirka diintiisii ku bedesha aakhiro inaan waxba ku lahayn ilaahay subxaana wa tacaala barashadii sixirka shiraa buu ku tilmaamay maada yashtari linsaan waxbaa la kala bedelanayaa diintiisii buu dhiibayaa gaalnimuu ku bedelanayaa yashtari bidiinihi alkufra silcadda sixirka la yidhaahdo samankeedu waxa gooya ee lagu iibsadaa waa diin linsaan wa iimaanuh waa diintiisa iyo iimaankiisa taasuu ku iibsanaya maa lahu fi laakhirati min khalaaq ay min nasiib aakhirana waxba kuma leh naxariista ilaahay waa ka qadaya iyo naciimkiisa yaalla in yar iyo in badantoona kuma leh waxaanay culimmadu yidhaahdeen qofka la yidhi aakhiro waxba kuma leh suurtagal maayo noqdo qof muslima waayo qofku haddii iimaan uu ku dhinto walow daciif ba ha noqdee aakhiro waxbuu ku leeyahy haddii naarta loo duwo waxaa sugaysa waxaa sugaya hadalka ilaahay uu yidhi odhanaya akhrijuu min annaar man kaana fii qalbii mithqaalu daratin min iimaan ka soo saara naarta ka qalbigiisa uu ku jira iimaan inta u yaray marka aakhiro waxbuu ku leeyahy sooma arkaysa kii qalbigiisa iimaan uu ku jiray walow naar baa ha soo maro marka hore ha la soo ciqaabo laakiin kan la yidhi aakhiro waxba kuma leh waxay taasi daliil u tahay inuu yahay kaafir siduu leeyahy alimaamu shinqiiti raximah llah markuu aayaddan fasiraya fii adwaa'i lbayaan ilaahay subxaana wa tacaala sixiroolaha iyo falalowga wuxuu u diiday alfalaax alfalaax waa maxay alfalaax وأن يفوز الإنسان ويحصل على ما يريد وينجو مما يخاف وقفك إنه هلا وحا ونكسنا ودونيه كنبت بهذا وحا حنا وكبقنا يولي بصنيه مركا أرنك النوع عاسي ونكسنا الفلاح ليلانا سحرولي إنه كقضي يا ولاية الباب هذا يدل على كفره ومروقه من الملة قفل لا يفلح با لا في هنا ولا في الآخرة الدون يا آخرتون اللي يباني ما يوح ونكسن الدون يهل ما يو وحنا ونفسنا يو كبقينا كبد بادي ما يو وقف قالون ولما أرنتها تعد انت القرآن كيكسون النوت قال الله تعالى ولا يفلح الصاحر حيث أتى saaxirku liibaani maayo meel kastoo uu yimaado meel kastuu joogaba hadduu adduunyo jooga iyo hadduu aakhiro joogaba hadduu adduunyo joogana kufri wuu la joogaa aakhiro hadduu ku tagana isagoon toobad keenin gaalnimu aakhiro la tagayo hoygiisu waa naar innahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu annaar wama lilaalimiina min ansaar mar kale ilahy wuxu uhi qaala muusa ataquuluuna lilxaqi lama jaakum asixrun haada walaa yuflixu saaxiruun xaqii nebi muuse uu la yimi iyo caddaymihii tusinayay nebinimadiisa ayaa fircoon iyo colkiisii ay sixir ku sheegeen markaasaa nebi muuse isagoo la yaaban wuxuu leeyahay war ma xaqii markuu idin yi baad leedihi waa sixir miyaydaan ogeyn kuwa sixiroolayaashii inaanay liibaanin oo koob caleenle weligood aanay kasoo durdurin yani waxaanaan idinala yimi hadduu sixir yahay ma anigaa liibaani lahaaba laa fi dunya walaa fi laakhira wa qaala tacaala falama alqow qaala muusa ma ji'tum bihi sixir waa sixiroolayaashii uu haystay fircoon oo had iyo jeeraale muluugta iyo boqorada iyo madaxda aan caqiide fiican lahayn iyo iimaan ka celiya sixirka iyo faaliyayaasha waxaa u jooga sixiroolayaal iyo faaliyayaal baa u jooga kuwa caqiidadu ay ka xun tahay fircoon baa ah iimaamkooda fii hada alamr ka arrinkaa ay kaga dayda waa fircoon laynooma sheegin boqor markaa fircoon ka horreeyey oo lahaa sixiroolayaal wuxuu yihi nebi muuse markii ay tuureen sixirkoodii iyo indhasarcaadkii ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi wasaxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum sixirkoodu wuxu aan indhasarcaad aan xaqiiqi aan ahayn ayaa wuxuu yihi waxaan aad la timaadeen eed la shir timaadeen waa sixir ina allaha sayubtiluhu ilaahay baa burinaya oo fashilinaaya ina allaha laa yuslixu camala almufsidiin ilaahay subxaana wa tacaala kuwa mufsidiinta camalkooda ma hagaajiyo markaa kuwani waa sixiroolayaal oo sixiroole waa mufsid camalkiisuna waa sixir oo sixirki sixirkiisa ilaahay taabagelin maayo guulla ka gaari maayo weligii mar kale ilaahay wuxuu tilmaamay inuu iimaanku ka maqan yahay sixroolaha walow anahum aamanuu waataqow lamahuubatun min cindi illahi khayru low kaanuu yaclamuun yacnaa sixirka dabadii hadday iimaan la iman lahaayeen maxaa taa laga fahmaya markii ay sixirka aaminsanaayeen ama ay samaynayeen iimaan may lahayn towbadkeenkoodu waa inay iimaan la yimaadaan oo dub ay u islaamaan adiladaas oo dhami waxay caddaynaysaa sixirkaa can ariiqi shayaaiin shayaadiintu qofka ay bareen inuu yahay gaalnimo oo qofku aanu baran karin ilaa uu gaalo oo marka uu bartana uu yahay mid miladii iyo diintii ka baxay hadduu muslim ahaa haddii kalena gaalnimo ayuu kororsaday oo alkufru yaziidu wayanqus isaga laftiisa darajaada sixirooluhu waa mufsidun fi lard waa mid dhulka kharibaya ilahay baa sheegay inuu mufsida in allaha laa yuslix camal lmufsidiin laba qof oo isjeclaa buu sixir ku kala kaxaynaya yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawji ninka iyo xaaskiisii bay ku kala kaxaynayaan qofkiibaa waxaanu doonahayn lagu khasbaya lagu jeedinaya sixirku waa laba nooc sixru takhyiil oo qofka waxaan jirin baa la moodsiinaya awhaam tusaalean indhihiisii baa la sixrayaa oo shaygiibaa si aanu ahayn loo tusaya sida sixiroolayaasha fircoon ay yeeleen wasaxaruu acyuna annaas dadka indhahoodii bay sixreen wastarhabuuhum waanay argagax geliyeen oo xarhka iyo waxbay saa u daadiyeen oo dabeetana dadkii waxay ula muuqdeen masas indhahoodaa sixrana sidaas oo kale sixirku nooc labaad buu leeyahay waa sixir xaqiiqiya fa minhu ma yaqtul wa minhu ma yumrid wa minhu ma yakunu saaban liljunuun sixir baa jira wax dila qofkii sixir baa lagu dili karaa oo beerka lagu jari karaa mid wax bukaysiyaa jira qofkii uu xanuunsado ama ha u asho ama xanuun intaa ka sokeeya ha noqdo waxaa dhici karta sidaas oo kale in sixirkii yacanaa laba qof lagu kala kaxeeyo oo xaqiiqatan uu u kala geeyo si aayadduba ay tilmaantay noocu doonayba sixirku ha noqdee jamiicuhu waa ifsaadun fi lard oo wax dhulka lagu kharibayo wey oo dad isjeclaabaa lagu kala geynaya kuwo isnecbaa qofkiibaa qof uu necabya lagu tolaya dee madiidada waxaa la yidhaahdaa tiwala waa nooc sixirka ka mid a ee dad dadku ay wadaadamoodi jireen ay isticmaali jireen gabadh baa nin diidayso markaasuu odhanaya sheekh iima diidee yacnaa igu talo sixiro waxaad ku sandullaysaa inay raacdo ay jeclaato bal xataa heer bay soo gaadheen ay xoolaha sixraan waxay noo sheegeen niman wadaadaay oo halkan magaalada hargeysa ka tegay oo meel miyiya u baxay annagoo soconno waxaa naga hor yimi bay yidhaahdeen nin odaya su yihi alxamdu lilah culima ilaahay baa ila kii kulmiyey saanu ihi soo dhawow wuxuu ihi hal ii dhashay baan irigtii diiday haye maxaanu yeelnaa cashar baanu dhignaa maya waxaan waxaan doonayaa inaad iima diidaytaan manaa hasha inaad sixirtaan ood sixir nirigteeda ku jeclaysiisaan saasaan idinka doonaya marka ifsaadka ayay ka mid tahay qofkii qof aanu doonayn oo raalli aanu ka ahayn in lagu khasbo maadaama sixirku uu yahay kharibis dhulka ilaahay la kharibayo kufri baa lagu kharibaya dhibaatayn dad xaqdarro lagu dhibaataynaya baa lagu kharibaya ilahay baana inuu ifsaad yahay tilmaamay in allaha laa yuslixu camala lmufsidiin saaxirka shareecada islaamku way edbisay ofka ay ku caddaatay inuu wax sixray xukumkiisu wuxuu noqonayaa in la dilo xataa towbad la weydiin maayo sida saxda ah oo saxaabada rasuulku ridwaan ullahi calayhim towbad may weydiin dad sixirka wax ka yaroo ka dhibaato yar sameeyey ayaa shareecadu amartay in la dilo oo rasuulku wuxuu ihi qofka idiin yimaada iyadoo taladiinu nin ku urursan tahay oo hal hogaamiye aada leedihiin ninkaasoo doonaya inuu idinkala kaxeeyo oo uu khilaaf idin dhex dhigo dila faktuluu kainan man kan fadribuu cunuqahu kainan man kan kuu doonayaba ha noqdee u doonaya ka dadka u sheeksan ha noqdee qoorta ka jara maxaa loo dilaya waxaa loo dilayaa ifsaad buu samaynayaa dadkii waxa weeyaan nabadgelyada haysta iyo degenaanshaha ee nin madaxi uu u talinaayo uu hogaaminayay ayuu arrinta noocaasiya ka burburinaya sixirooluu taa mid ka daran buu samaynaya ilaahay baa tilmaamay inuu tafriiq sababu noqdo iyo kufri iyo gaalnimo bujaala ibnu cubayda wuxuu yidhi taabicigii la odhan jiray kataba cumaru an iqtuluu kula saaxirin wa saaxira faqatalnaa halaaa sawaaxir cumar ibnu khadaab baa warqad u kala diray raggii badhasaabada ahaa ee gobollada islaamka xukumaya ee imaaradiisa hoos imanayay warqaddaa waxyaabaha ku qoraa waxaa ka mid ahaa nin kasta oo sixiroolo ah iyo gabadh kasta oo sixiroolo ah dila amarkaasaanu fulinay buu yidhi annagu saddex baanu hello saddexdii baanu dilay buu yihi imaamu axmed iyo abu daawuud baa wariyey cabdurazaaq fii musanafihi waana saxiix xafsa bintu cumar radia allahu canha oo oridii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahayd ina cumarna ahayd ayaa amarat biqatli jaariyatin lahaa saxaratha waاctarafat bidalik waxay amar ku bixisay addoon iyadu ay lahayd oo iyada sixirtay oo qiratayna sixirka in la dilo dabeetana way dishay imam lbukhaari baa wariyey fi taariikh wlbayhaqi fi sunan markii dadka qaarkood arrintaasi ay ku ceebeeyeen ama wax kaga sheegeen xafsana cabdullaahi ibnu cumar oo culamaa u saxaaba ka mid ahaa waa difaacay oo wuxu uhi maada yanqumuuna min ummi lmu'miniin an qatalat jaariyatan saxaratha waاctarafat bidalik maxay wax ugaga sheegayaan bu ihi umu lmu'miniin oo xabsa ah dilitaanka ay dishay addoon ay lahayd oo sixirtay oo sixirkana qiratay saxaabigii la odhan jiray jundub waxa uu yihi xaddu saaxiri darbatun bisayf tirmidi baa wariyey waana hadalkii jundub ee maha hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam saaxirka ciqaabkiisu shareecadu ay u yeeshay waa in seef qoorta lagaga jaraa buuhi cid saxaabada ka mid oo arrintaa ku khilaaftay saxaabada aynu sheegnayna lama sheegin walihaada baa imaamu axmed wuxuu yidhi saxa dalika can halaatin min asaxaaba saddex saxaabada ka mid ee arrintaasi ka sugnaatay saaxirka xukunkiisu inuu dil yahay oo xataa tawbad la warsan maayo ay sixirkiibuu bartay oo cilmi ku daabacmay weyi lagama aamin aha inuu iska yidhaahdo waan toobad keenay hawshiisana uu iska sii wato oo dadka uu ku dhibaateeyo marka waa waslad xumaatee ummadda waa laga dhex qaadaya wuxuu yihi abu cuثman annahdi taabicigii la odhan jiray ana saaxiran kana yalcabu cinda lwaliid ibni cuqba waliid ibni cuqba oo markaa amiir ahaa ayaa nin saaxirabaa agtiisa ku ciyaarayay dadka indhahoodu sixrayy dadkiina waa u goloyeenoo waa ku soo urureeno sixirkaasay daawanayiin waa sida maanta adduunyada ka jirta tifiya dhan baaba jiro sixirka iyo kuwa saaxiriinta ee falalowga ah soo bandhiga afcaashooda khariban fakana ya'khudu sayfahu fayadbaxu nafsahu walaa yaduruh seeftiisa intuu qaato sixiroodaasi ayuu dadka wuxuu u tusinaya indhahooda intuu sixiray inuu isgowracay haddana waxba aanu noqon qoortii inuu iska jarayo halkaa uu dhigo haddana intuu soo qaaday uu isku rakibay sidii koofiyadda saxaabigaa jundub baa dadka sidaa usoo dhex xulay faqaama jundubu ila sayfi faakhadahu fadaraba cunuqahu jundub baa seeftii intuu qaaday tii uu isagu isku gowracayay lafteedii ayuu qoorta kaga jaray hadaladiisii waxaa ka mid aha uu yidhi falyuxyi nafsahu in kaana saadiqan hadduu run idiin sheegayo markii hore bal hadda waana qoor anigaa qoorta ka jira hays nooleey ha isku soo celiyey qoortii hagguu iskaga soo celintii hore sixir bay ahayd tanna waa xaqiiqa weeyaane waa la jaray qoortii waa la jaray ma soo noqonayso uma qara'a fata'tuuna asixir waantum tubsiruun dadkii buu waaninayaa wuxuu yidhi yani sidaad tihiin maxaad sidaad sixir ugu golayseen o aad u daawanaysaan daraqutni iyo bayhaqi iyo xaakim iyo baa wariyey hadduu kaasi yahay xukunka qofka wax sixra waana waajib in lagu fuliyo xukunka noocaas si kale sixir dhulka lagagama sifayn karo haddii la yaro xidho la soo daayo ama waddanka laga saaro meel kalubuu ka soo wareeg wuu iska soo noqon doonaa gaar ahaan hadduu meesha lacag ku barto waana sidaa haysata iminka waddankeena imisaa sixiroolo la xidhay imisaa qaar waddanka laga saaray haddana sixiroolayaashii weli waa joogaan jananka bilaysku wixii uu tusay maalin xafiiskiisa aan ugu tegay sawiro tiro badan oo xafiiskiisa ku yaala waxaas oo dhan sheekh soo maaragtida waa sixiroolayaal qaarna waanu qabanay qaarna waanu ku daba jirnaa waana hargeysa meesha laga qayb qabta layn bay u baahan yihin sayf sayfu jundub bay u baahan yihin وبأمر عمر وكلا كسعوت سيفتي جندوب أمرك عمر كسعوت أن يقتلوا كل ساحر وساحر الله وهي صدح يا أفر مركا للدلو فرحة كودا بدل الله نوكا وكلا يا إلهين انت كلا ضفك هدبا استقونا عقيدة كحماتي وناي وحلاي سحرا قفك لفتي سني محمد وايس كديري وايس كفقي وليس منا من سحر أو سحر له الرسول naga mid ma aho dayruu naga yahay qofka wax sixra ama qofka wax loo sixro ka sixiroolaha u tegaaya ee rumaysanaya ee aaminsan inuu waxtar iyo waxyeelahayo caqiidada noocaasa lafteeda isaguna waa ku gaaloobaya waman ataa caraafan aw kaahinan fasa'alahu can shay fasadaqahu fima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamadi buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam faaliya iyo sixiroole iyo munajim iyo waa isku gruub waa isku qolo qofka u taga buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo wax weydiiyo rumaysta diintii nebi maxamed lagu soo dejiye mid ka gaaloobay weeye qofku isagoo muslima inuu sixir waxa weeyaan adeegsadaa waa foolxumo aad iyo aada u weyn waa qof dabeecaddii shaydaanka yeeshay dad fara badani maanta waxay ka cabanayaan sixir in la sixiray oo sixir lagu waxyeeleeyey dadka waxaynu leenahay marka koowaad ma habboona qofku inuu noqdo qof shaki badan shaki iyo awhaam iyo ismoodsiin ku nool dad badan baa ku odhanaya waa lay sixiray haddaad tiraa maxaa caddaynaya in lagu sixiray waxba sheegi maayo wax caddayna oo aad ku qanacdo kuu sheegi maayo wuxuu iska aaminsan yahay in la sixray dadka qaar baa dadkao dhan ka shakisan oo inay sixirayaan moodaya islaantii usoo usoo gashaba milix bay ka daba saydhinayaan ama biyo acuudu billah milix iyo biyo intay ka daba saydhiyaan qofka muslimkaa inuu noocaa noqdo maaha waa inu noqdo qof qawiyu lqalbiya oo ilaahay subxaana watacaala ku xidhan oo tawxiidka iyo talasaaradka tala saarashada ilaahay qalbigiisa ay ku weyn tahay shakiga noocaasi wuxuu keenay dadka qaarkood iyagoo sixranayn inay moodeen inay sixran yihiin oo haddaad qalbiga ka aaminto inaad sixrantahy adoon sixranayn qalbigu xubnihii kaloo amar siinayaa qof siloon oo candadowlan oo nooc kalaabaad noqonaysa marad nafsiyabaa kugu dhacaya oo aan dhakhtar iyo cid kale toona aanay kaa dawayn karin ilaa rabb alcaalamiin mooyaane dadka qaarkood dad bay iska tuhmaan odhanayaan qofkaasi soo ma arkaysaa wuu isixiray xalaalo wax caddayn oo hayaa ma jirto inuu sixiray xataa caddayn uma hayo inuu ka sixiray qofkaa iyo hadalkeeda daayo waxaa arrintaasi ay sababtaa mararka qaarkood mafaasiid badan dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay dadkii qaraabada inay istuhmaan oo sixir ay isku tuhmaan oo ninka xaaskiisa uu ka shakiyadoo waxba aanay jirinba wax dhibiba aanay jirin oo xaaladiisu ay dabiici tahay caadi tahay oo dadkii qaraabada ay kala shakiyaan oo arrintaasi ay sabab noqotay inay reero burburaan wuxuu ii sheegayey nin dhalinyari inay qaraabo yihiin baa wuxuu yidhi qolaa waxay ku idhaahdeen gabadhaadii galabta sixir bay kuu mareegaysay gurigii islaamo iyo waxbaa gaalaabaxaye o hawl baa ka socotay maanta oo maxaynu yeelnaa waxaynu yeelaynaa inaguna jigjigeer baynu tegaynaayo halkaasaynu kasoo rakibanaynaan kasoo liishaamayna islaam halisaba halkaa joogto baalka xariifku ah sixir sixir baa meeshii la ciyaaraya yani mujarad waxaa lagu yihi xaaskaaga way ku sixiraysa uu iska rumaystay un maxaa u daliila maxaa caddayna mafi islaamaa guriga marmari islaamu maxay ahayn guriga marmari maxay qabanayeen ismu weydiin markaasaa markiiba inta la kaxeeyaa sixiroole afka looga geliyay kuwa laftooda laga yaaba inay sixiroolayaal yihiin ama ay yihiin kuwo doonaya inay waxoogay maal adduunya ay ka helaan waxoogay waxa weeyaan ay ka furaan waxay arrintaas sabab u noqotay in qaraabogoysnimo waxay sabab u noqotay in wanaaggii dadka ka dhexeey meesha uu ka baxo xumaani dadka ay dhex marto oo jaarku uu isku xumaado marka waxyaabaha sii caawiyeen waxaa ka mid a dad aan aqoon lahayn ayaa meel walba wax cilaaj lagu tilmaamo ka furtay maanta dabeetana qofkii u tagaba waxay odhanayaan waad sixiran tahay iyagaa shakigii dada kusii beeraya waad sixiran tahay waa lagu cawriyey waxbaa lagu aasay masaa'ib baa kugu wareegsan isagoo argagaxsan buu meeshii ka soo noqonayaa oo aaminay in la sixiray qaarkood waxa laga inay ku idhaahdaan cid aan kaa fogayn baa ku sixirtay ama dadka qaarkood ay u magacaabaanba iyaga laftooda ah sixiroolayaal kuwa noocaas yufsiduuna bayna annaas dadkii dhibaato dhex dhigaya sixirku yani calaamaduu leeyahay haddii calaamadahaasi qofkii ay si dhaba uga muuqdaan waxaa iyaduna muhima in la isweydiiyo maxaa lagu dawaynaya bima yucaalaj dadka qaarkood baa sixir inta lagu sheego sixiroolo kale u tegaayo odhaya sixirkii iga fur iyagii baa ka qayb qaadanaya sixirkii oo kufriya gaalnimo ah faafintiisa oo suurto gelinaya oo sixiroolo rumaysanaya oo kufriya gaalnimo ku dhacaya qaarkood baa laga yaabaa inay jin wax u qalaan oo addabxu ligayr illah gawrac ilaahay cid aanay wax loo gowraco iyaduna gaalnimo ah ayay ku dhacayaan sixirku waa xanuun waa cudur xanuunkaasi daw uu leeyahy dawadiisa markaa mid aan ahayn in lala doonto ma aha meeshay taalle meel aan ahayn in laga raadiyo imaamkii weynaa la odhan jiray ibnulqayim raximahullah oo caalim shareecada iyo caalim xagga tibiga iyo caafimaadkaba ahaa saddex arrimood buu sheegay oo sixirka la yskaga dawayn karo adilana waa u sheegay adila sharciya wa caqliya arrinta koowaad waa istikraajuhu wa ibطaaluhu sixirku meeluu ku jiro haddii la ogaado in la soo saaro dabeetana la baabi'iyo oo dee gurigii baaba wax laguu soo dhigay waxaa isku marmarane wax lagu soo akriyey ayaa gurigii lagu soo dhigay dawadii waxaa ka mid a in wixii meeshii la geshay laga soo saaro deetana la baabiyo la gudo kale oo taasi waxay la mid tahay jidhka shay dhibaya oo ku yaalay oo laga jaray ama laga soo saaray qodax kugu taagnayd oo aada iska jartay ama irbad kugu mudnayd oo aada iska goysay daliila waa leedahay taasi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii yuhuudigu uu sixray sixirka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa uun wax aanu samayn ayuunbaa la moodsiinaya inuu sameeyey tusaale ahaan xaaskiisii oo kale inuu la kulmay ayuu moodayay isagoon la kulmin laakiin arrin rasuulka calayhi salaatu wasalaam caqligiisa iyo cibaadadiisa iyo waxyigii kusoo degayay raad ku yeelatay ma ahayn ilaahay uu baryey subxaana wa tacaala waxaasi meesha uu ku jiro inuu tusiyo caaishuu la hadlay maalintii dambe rasuulku oo wuxuu yihi amaa calimta ana rabbaki aftaanii fima staftaytuhu caaishaay maog tahay in rabbiga uu iiga jawaabay wixii aan weydiiyey oo bimacnaa sixirkii meesha uu ku jiro ayaa lay sheegay ceel magaalada madiine ku yaalay oo goof ahoo markaan laga cabbin ayaa sixirkii inuu ku jiro rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegay oo fii mishtin wa mushaata wa jafi talcatin dakar waxaanu ka koobnaa sixirkaasi garhfeedh shallo tan lagu feedho iyo mushaata waa timaha qofku marka uu shallaysto ka go-a ayaa mushaata la yidhaahdaa intaasoo la dhex geliyey ubaxa geedka timirtii uu soo saaro yacni intiisa ballaadhan qolofta ballaadhan ee dahaadhka u ah ayaa la dhex geliyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu soo saaray ceelkii laga soo saaray sida saxiixa uu soo saaray riwaayaadka o dhanay rasuulku muu soo saarin wuxu uhi soo saari maayo iga daaya ilaahay baa ishaafiyo dadka shar ku furi maayo iyo axaadiida tilmaamaysa inuu soo saaray waxaa la ysugu keenaya la ysku waafajinayaa in la yidhaahdo laba soo saari sood baa jirta midna rasuulku wuu sameeyey midna wuu diiday mid waa inuu wixii oo isku raraan oo isku duuduuban ceelka uu ka soo saaro taasi way dhacdo ta kalena waa furfuris oo inuu wixii ka soo saaray wixii uu ku dhex jiray oo dadka uu tusay taasi waa ta uu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaase muhima inaanay sixiroolayaashu iyo faaliyayaashu kullu goynin oo maanta waxaa dhacee dadka qaarkood waxay u tagaan dad faaliyayaala ama sixiroolayaala laftooda markaasaa markiiba qofkii waxay ku odhanaya waad sixiran tahay weliba sixirkii gurigaagu ku aasayay bay odhanayaan mar hadduu sidaa ku yidhiba inuu faaliyo sixiroolayaa sixiroolaa laftiisu yahay ogow waa ilaa siduu ku ogaaday inuu gurigaaga ku aasayay yaa u sheegay man akhbarahu bidalika hal huwa caalimun bilgayb ma sifada ilaahay buu leeyahy waa sixiroole adna wuu kullu goynayaa been buu kuu sheegaya markaasaa waxaa laga yaabaa dadkii qaarkood inaa sixiroolaha intay soo kaxaystaan ama faaliyayaashaas ay ku idhahdaa halkan qod haddawaa meel marmarba uu saaray oo daaraddii guriga ama qolkii hurdada odhanay halkan qod oo jabi marmarka markaasuu jebinayaa meeshay wax ka soo saaraya qofku isweydiin maayo war meeshan weligeedba marmarkaasi ahayd oo maalinna lama jebinay siay ku suurto gashay in wax lagu aasay a maasha allah wallahi qofkaasi waxa weeyaan si fiican buu ii dabiibayo sixirkii sariirta hoosteeda igu asra buu soo saaray buu iska leeyy markaasaabuu ku sixrayba markaa lafteeduu ku sixray oo intuu meel cidlaa qoday ayuu indhahaagii sixray oo waxaan jirin inuu ka soo saaray uu ku tusiyey amaba se intuu kusii jeediyo wax kale kuu diray ayuu isagu meesha wax ku aasay si kuuhi kaale kaale helaya halkanuu ku aasan yahy qiso dhaboo xaqiiqi oo dhacday oo taa tusinaysana horena waan idinku sheegay haddana waan idinku celinaya nin odayo weyn baa waxa dhacday in mid saas oo kale uu kuuhi sixir baa guriga kugu aasa marka xalku waa maxay dee anaa soo saaray buui xalkuu fududi intaasunbaad adigu dhiibaysaa u anaa soo saaraya waayo balkaale naga soo saar balaayada gurigiibuu yimi wuxuu yihi junuud baa isjiiraysa meeshe yalla fiila laydin jiidhidha xarooda qof idinka mid oo banaanka joogay aan la arki guryaa gala dabeetana wuxuu yihi guryihii baanu galnay waa waa dhuumanay junuuddii baa laga dhuuntay inan xabashiyada oo kiristaana gaalada ayaa meel ugu dhuumatay oo junuuddayo waxaan iyadoo aan danka lahayn dabeetana wuu wareegay gurigii uu ku wareegay marba meel buu murjin waxa weeyaan uu ku mudaa markii dambuu meel qoday meeshiibu wuxuu isagu sitay ku aaseeyo ciidduu ku qariyey intuu wareeggii ku maqnaa uu soo wareegayey ayaa wixii meeshii ka saartay ciiddiina way ugu celisay wuxuu isleeyay wixii meeshii bay kuugu aadsanyihin wuu yadho wuxuu ihi soo baxa soo baxa waan helay haluu ku aadsanaayo meeshii bay lagu calaamadsaday u qoday oo uu faqay oo dhidid waaweyn baa kasoo daatay waxba waa waayay waxba kuma jiraan odaygii bay u dhiibtay inantii oo ay ku tidhi waxaanu halkaa ku aadsaye balho waan ka soo saareen markuu ninkii waayey wixii meesha uu ku aasaye dee naftu ay isugu timi naftuba ay ka bixi gaadhay ayuu odagu intu soo saaray bui waar iimaanka lagaa qaadiye ma waxaan adigu meesha aad ku aastay baad raadinaysa wixii aad ku aastay waa kuwan anaa haye markaa taana waad sameeyaan qof le sixir baan kaa soo saaraya iyo guriguu kugu aasaya haddaad aragto isagaa sixiroolaa iska ilaali yuu lafaha kuu lugoynin laakiin waxaynu sheegaynaa waa wax yani caddaaday oo nebigu waxyibuu dee ku ogaaday adna waxaad ku ogaan kartaa wax gurigaaga aanad ku ogeyn oo calaamadii sixirkana leh garfeedha iyo timaha iyo wax isku duuduuban oo dee shakiloo calaamad sixir leh taynu sheegayna waa taa arrinta labaadee lagu daweeya waa alistifraaq fi lmaxalli aladi yasilu ilayhi ada sixir waa in wax laga sii daayo meesha dhibaatada sixirku ay gaadhay tusaaleaan qofku hadduu cabay oo kale waa in laga matajiyo si wuxuu usoo baxo hadduu dhiiggiisa raacay oo kale waa toobniinkiibaa ka dawaa waa in dhiig laga soo saaro ishaalkii baa lamid ah in qofka calooshiisii waxa weeyaan la shubo oo sixirku wuxuu raad ku leeyahay dabeecadda jidhka qofka bani aadamkaa qofka bani aadamkaa jidhkiisa waxaa ka shaqeeya yacnaa dheecaamo kala duwan waxyaabaha keena xanuunka waa kuwaasi oo isa seegay oo qaarkood ay bateen kuwii kale ay ka xoog roonaadeen yubuusa iyo rutuuba qallayl iyo qoyaan yacnaa garhaadh iyo macaan iyo waxyaabaha la midkaa markaa sixirku muxuu samaynayaa jidhkii markuu dhex galo kuwaasi ayuu khaldaya abiicat aljism ayuu khalkhalinaya waana halka qofku dee uu ka xanuunsanayo dhibaatada uu ka dareemayo marka maadadii khaldanayda kuwaa dhex gashay ayaa iskamatajintan iyo toobniinkan iyo shubistan caloosha la shubaye la dhaqaajinaya iyo ay sabab u noqonayso istifraaquna sidiisaba waa dawo in jidhkan wax laga soo saaro oo qofkan bani aadamkii markan uu wax cunaayo waxbaa ku hadhay marka qaarkood dheecamadii jirka ku jira bay qaar badanayaan in ziyaadadii lasoo saaro waana qawaacidda caafimaadka kuwa ugu muhiimsan ibnulqayim wuxuu dhaha ugu yaraan qofku bishiiba mar waa inuu istifraaq sameeyo inuu istoobo inuu caloosha socodsiiyo inuu iska matajiyo istifraaquna shan arrimood ama shan waduu leeyahy mid waa ishaalkii caloosha la shubo mid waa qaygii oo matagii ah mid waa dhiig in la iska soo saaro bilxijaamati aw bisaft in xidid la furo ama toobniin midna waa khuruuj alabkhira walcaraq bukuuro qofkii inay kasoo baxaan iyo dhidid kullu haadaa qofka caafimaadkiisa ka qayb qaadanaya arrinta saddexaad ee dawada ka ah sixirka waa anfacu cilaajaati sixir sixirka wax lagu dawayo waxa u nafci badan waa aladwiyat alilaahiya waa dawooyinka xagga ilaahay subxaana watacaala ka yimid bal waxaa la odhan karaa waa dawadii sixirkae dhab tahay ee naafica ahayd ee waxtarka lahayd oo sideedaba sixirku tima iyo garhfeedh iyo lafa iyo maryo la jarjaray iyo xadhka iyo waxaasi kelidood haddii meel la dhigo dee qof waxa ma yeeli karaan imikaba meel walbaba kuwa iska yaala an iska dhex mara waxbayna yeelahayn waxaan wax dhibaataynaya waa maxay ee qofka dhibaataynaya sixirku wax ku dhibaataynaya waa waxa waxa lagu akrinayo wa min shari nafaathaati fi lcuqad waxbay gunguntayaane isku xidhxidhayaanoo waxaasay wax ku akriyayaan kalaam shaytaania marka dhibka sixirku wuxuu ka imanayaa min alarwaaxi alkhabiitha nafa xun buu xaggood ka imanaya waa shayaadiinta iyo jinka nafaha xun dhibkooda wax lagu difaaco oo ka xoog badani ma jiro dawada xagga ilaahay ka timi wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء waraxmaة lilmu'miniin ilahay baa sheegay qur'aankan inuu yahay shifaa inuu dawo yahay iyo naxariis xagga ilaahay ka timi oo dadka mu'miniinta uu yahay waa ducooyinkii waa adkaartii waa qur'aankii kariimka ahaa oo qofkuu isku akriyo dadka kale ay ku akriyaan la isku tufo dawada haddaba ilaahiga ahi iyadu waxtar bay leedahay laakiin waxay dhici kartaa qofkii wax ku dawaynayay inuu halkeedii gaadhsiin kari waayo waxa ay ka dhigan tahay dawadaasi leeb qaanso laga ganayo hadday qaansadu xoog badan tahay leebka meel fog bay riddada ku gaadhsiinaysa meel fog bay wax ka tooganaysa haddii qaansadu ay tahay mid daciif oo liidatana ama xadhiggu uu ka xun yahayna leebkii meel gaadhsiin mayso marka qur-aanka iyo ducooyinka iyo adkaartani waa leebkaas oo kale leebku wixii lagu dhufto ee cadowah ama ugaadh la rabo in lagu qabsado ee dee la gaadhsiiyo ee lala helo dee waxbuu yeelaa laakiin haddii ciddii wax ku tooganaysa ay meel gaadhsiin weydo ceebtu leebka kama imane waxay ka timi min arami ka gana ee tuuray marka qur-aanka iyo ducada iyo dikrigu raadka ay ku leeyihiin dawaynta sixirka iyo isha iyo jinku waa waxa ay ku xidhan tahay qofkan wax ku dawaynaya akrinaya intaa uu leeyahay iimaankiisa iyo tawxiidkiisa iyo ikhlaaskiisa iyo tawakuluhu cala allahi tabaaraka watacaala talasaaradka ilahay uu tala saaranayo waayo meeshii laba ciidan baa iska hor imanaya suu yihi ibnu lqayim raximah llah ciidanka arwaaxda khabiidka ah hadihi alarwaax ashayطaaniya ee wax dhibaysa iyo ciidankana ah dawadan xagga ilaahay ka timi marka labada ciidan hadduu ciidankaagu dee daciif noqdo waa la jebinaya hadduu isagu waxa weeyaan xoog roonaadana fa huwa aladii yaglib isaga ayaa qaalib noqonaya o xoog roonaanaya marka qofku hadduu doonayo inuu isku daweeyo qur'aan iyo ducooyin iyo adkaar marka hore waa inuu xoogeeyo qalbigiisa oo uu ku xoogeeyo iimaan weyneyn ilaahay tawxiid haddii tawxiidku uu kaasii yahay waxa weeyaan meel gaadhsiin maysi ducada iyo adkaarta iyo ruqyada qur-aankan aad ku tufaysid naftaada ama cid kaleba atawakulu cala allah daata mid ka baqanaya makhluuqaadka weliba sabab aada uga boqoto oo muuqata iyadoo aanay jirin shirkulkhawf ba aad ku jirto yaani qur-aankaad akhriyaysa waxba kuu tari maayo ama adiga lafta qofka laftiisuba uu yahay mid shayaadiinta la shaqaysta oo halkan hargeysay ka dhacday nin baa xaaskiisii jingalay deetana nin wadaadoo reerkoodaaba ugu yeedhay ninkiiba markuu ugu yeedhay jinka way ku qosleeno waxay ku yidhaahdeen ma hebel baad noo keentay bay yidhaahdeen hebel waa waa adhiga iyagi annaga haysana gebigiisabe annagu noo shaqeeya shaqaalaayaga baad noo soo kaxaysa hadaa xasala huna halkanay ka dhacay waana xaqiiqo yaana inuu ninkaasi jinka iyo shayaadiinta la shaqaysto marka horeba waa ku ogey laakin dee dad baa culimo u haystay oo yidhi kaali qur-aan ugu akri dumarkii xanuunsaday markaa shayaadiintii waa ku ajabsaday waxaynu ku gebagabaynaynaa mawduucan waxaa la gudboon addoonku inuu aamino ana alumuura biyadi illah arrimuhu inay ilaahay gacanta ugu jiraan shayna inaanu ka dhacahayn caalamkan wax ilaahay ogolaado mooyaane ilaahay baa ah ka isku sifeeyey yudabiru lamra min asamaa'i ila alard arrimaha ka soo xukuma xagga sare wuxuu xagga sare ka soo xukumay dhulkan ay ka dhacaan inaan saaxib iyo cid kale toona ku dhibaatayn karin ilaa biidni illah ilah waa kuu qadaro mooyaane waa inaad aaminto ilahi ba hi wama hum bidaariina bihi min axadi ilaa biidni illah cidna kuma dhibi karaan ilaahayoo subxaana wa tacaala ogolaado mooyaane markaa sixiroole iyo faaliya iyo shayaadiin sharkooda waxaad kaga badbaadi kartaa inaad tawxiidka xoogaysato iyo tacalluqu qalbika billaah qalbigaadun ilaahay si dhaba ugu xidhmo ilaahay aad tala saarato bihada taqharu acdaa'ak wa taglibu jeysha shayطaan taasaad kaga adkaaraysaa cadowgaaga oo ciidanka shaydaankana aad ku jebinaysa waayo nafaha daciifkaa sida haalibkaa nafaha daciifkaa ayay soo egtaan ee iyaga ka baqa iyaga wax weyn u haysta ee qiimaynaya walihaadaa ibnu lqayim wuxuu uhi dumarka iyo caruurta iyo dadka reer miyiga iyo kuwa asxaabu shahawaadka ah ee macaasidu ay ku badan tahay iyo dadkaasi ayaa sixirku uu ku badan yahi oo dadkaasi ayaa u nugul marka waa inaad naftaada aada xoogayso aada ku xoogayso arrimahaynu sheegnay iyo khayr kasta ilaahayna aada magan gasho adkaarta iyo ducooyinkana aada laasimto kuwa subaxii kuwa galabtii markaad guriga gelayso markaad ka baxayso kuwaasaa dhufayd adag kaaga noqonaya shayaadiinta iyo kuwa shayaadiintu ay adeegsanayaanba shaydaanka shirqoolkiisu waa daciifa adigu haisu jebini ina kayda shayطaani kana daciifa ilahay baa subxaana wa tacaala yidhi waxaan kusoo gebagabaynayaa dadku maanta markay waxyaabaha ka shakiyaan meelaha cilaajaadka ee aada u tagaanood dabeetana inta badan dhir baa la siiyaa dhir la jaribay inay sixirka wax ka taraysa ama jinka ama isha yacni qofka waa lagu dawayn karaa laakiin dawadii u qiimaha badnayd baa maanta la dayacay waxaa laga inaan qofkii qur-aan lagu akrin qofkiina qur-aan aanu isku akrin xataa aanu dhegaysan ee dhirtaa iyo waxaasun qofku uu waktigiisoo dhan uu ku bixiyo marka dawada u qiimaha badan waa qur-aanka ilaahay baana inoo sheegay guryaheenna aynu ku akrino oo guriga suurat lbaqara lagu akriyo shaydaan ma soo gala buuri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam oo aynu waxa weeyaan ka shidno maantana idaacat lqur'aan alkariim baa inoo furan ciddii samaysay ilaahay khayra ka siiyo ee suurto gelisay waad shidaysaa uun oo iska socdaa qur-aanka afar iyo labaatanka saacadood marmar dersi ama aadaan uu soo kala dhex gala mooyaane heesaha shayaadiintu ay soo eeganayaan ay jeclaysanayaan guryaha laga fogeeyo iyo gawaadhida iyo meel walba iyo muusiga ay macaansanayaan dikriga ilaahay bay ka yaacayaano dikriga ilaah lagu badiyo guryaha iyo goobaha kalaba ilaahayna taa inoo fududay wallahu aclam wa sala allahu calaa nabiyina maxamedi wacala alihi wasaxbi waslama tasliima kaiira